asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta sharafta mudan ee hawada nagala xidhiidhay halkani waa reediyo qurbajoog oo aad ka dhegaysataan barta aanu internetka ku leenahay ee qurbajoog dot com dhegaystayaal maanta waxaanu idiin haynaa waraysi gaara oo aanu la yeelanay xildhibaan xirsur raygal oo ka tirsan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee degmada qurulugud oo muddo hal habeena ugu xidhnaa saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa muran la xidhiidha lacagta kabka ah ee dowladaha hoose la siiyo oo ay isku qabsadeen xildhibaanada golayaasha deegaanka ee kasoo kala jeeda waa saamigii deegaanka buuqoodle kabkii ula kabkii qabkii horta ay lahaan jirtay degmadu ee dawladda dhex siin jirtay waxaa horta marka hore mushkiladda ka taagan tahay waa taa marka dee degaankii buuqoodle loola jiray waxaa laga hayaa waa qurlugud qurlugud toddoba iyo tobanka xildhibaana buuqoodle dowlad deegaana kasoo baxay qurlugud kasoo baxay marka nimankii waxay dhahaan wax allaala wax saamiyo ay ku leedahay meesha lagaa qurlugud oo aan ogolahay ma jirto sababtuna waxay tahay bay isleeyihiin dee annagu buuqoodle aan nahay qurlugudna waa qurlugud kala kala kala maamul baan nahay isku shaqana ma nihin war ka daayo oo saamida gobolka weynagada dhexeeya iyo degmaduba dawba dhashay oo aan kala maarmayn oo dee isku dalya isku deegaanaba weyn nahay sideen wax u horumarin lahay aynu ka shaqeyna baan inaguna leenahay marka adigu muddaysa sanad iyo afar bilood imika kabka yar weyna isku haysa marka allahu mustacaan adigu nimankii waxaa soo ururtaba wasiirkii arrimaha gudaha ayaa xaalkii kusoo ururay wasiirkii wuxuu ihi war waxaan in badan baad jiitamayseen oo warkiinu dee waa waanu haynay saddex meelood baan uqaybinaya saddex meelood baan lacagta uqaybinaya ah lacagta markaa cadadka lacagta waa imsa adigu cadadka lacagta marka waa boqol iyo afartan baa laleeyahay laakiin way ka badan tahay sida xaqiiqdu tahay dee waa kabki inta waa deg gobolada iyo degmooyinka hay markaa lacagta boqol iyo afartanka adigu ayaa aad hubtaa adigu tira ahaan isagu afkiisa waxa laga yidhaha waa boqol iyo afartan boqol iyo afartan saddex meelood baa loo qaybinaya laba waxaa waxaan siinaynaa qoladaas buu oodlo calankii qaadaysa waa geebiinka dhigo buuoodlo tegaysa ayaan laba siinaynaa hay labada qoryadiinan codka iyo doorashada kusoo baxaaya deegna deegaankiini jooga dee qaata oo wadankii ka hawlgal oo qabta oo dee orda annaga annaga wasiirka tixgelayna laakiin waxaan aanay sharci ahayn dee aan aanu ognahay inaan dee wax aan sharci aanay ahayn ha oo dee meel somalilan iyo meelaan somalilan aan ahayn yaani isku xuquuq ahayn hay haddana annaga tixgelayna isaga waan yeelan waxna waa yee wasiir kadib way diideen nimanka meesha ba ka kacay ma yeelayna ba yidhahdeen marka waxaa naloo diray waxaa na suuqaa yeeray maantixigta wasiirka wasiir ku-xigeenkii hay ina garasoofi wasiirka ugu celiyo wuxuu saasaa saasaan ansixinayaa buri markii hore saddex meelood saasaan anigu ansixinayaa saasaa ku dhamaysanaysaan buuqana iska yareeya hay wasiirkii waa noo yimi hay noo yeedhay kii ku-xigeenkii dambe wuxuu yidhi wixii wasiirku yidhi ha waa laga guuri go-aan baan idiin sheeganaa imika cusub oo aanu soo saaray dee go-aanka aan soo saaray waa laga sii annaga iyo saddex wasiir oo kale oo dhulbahantaa baa soo saarray buu dee wasiir annaga adiga iyo saddex saddex wasiir oo dhulbahantaa ahi ha dee go-aan ay soo saareen ha
dee kuma qanacayna mana qaadan karraa anagu waayo mar mar haddee kuwaanu kolka isku haysanaa inay dhulbaanta yihiin afar wasiir oo dhulbaanta aadi sheegto ay tiri hawshan way ka way ka arrimiyeen markaa wasiirada kale waa kuwama
marka wuxuu sheegayaa ninka leeyaha xadla toosiye nin leeyaha cali sandulle hay
wasiir iyo wasiir ku-xigeen kale wax- wax wax noocaas ii tiri maxaad markaa ugu jawaabteen waxaanu ku nidhi wasiir ha
annagu wixii wasiirku arrimaha guduhu ansixiyey maalintii hore noo sheegay ha
waanu ku qanacno waanu qaadanay waan gartay wax ka dambeeya ha oo aanu yeelaynaa ma jirto waan gartay
wasiirkii intu miiska nagu garaaco istaagay buu yidhi ha
iyagaan ugu daraya hadaa qaadan weydaan hay
waxaan idin anigu idinku yidhi ha iyagaan ugu daraya hay
haweenku ogaanada tiraahdo waxaan u inaad nin een dhinac saarayo tahay dhinac wuxuu dhinac wuxuu wadee ha annagu qaadan mayna baan ku nidhi waan gartay waan wadee buu yidhi laabta iska garaacan jabay buu yidhi anigu nin baan ahay axmed garaada hay nin baan ka axmed garaadana ahay buu yidhi waan gartay usaar baan ku dhi wanaagsan axmed garaad tahay daadbe axmed garaadnima wax ku saarayso ha annaba niman maxamed bukar baan nahay baasha haddii mar ay sharcigii iyo xukuumad xukuumad xukuumaddi meesha ka baxday ha kaanana maxamed bukar baan neusar dhama doo saari karaysa markaa saasay isku afgaran weydeen ninkaa ninka halkaasa afku nagaga duurayba halkaasaana dagaalka iyo xadhigaaguba ka imaadeen halkaasaa gacan gacan qaadku ka dhacay markii dambena ha
dee waxaana soo xidhan soo ashkatiyey ma ahayn xildhibaanadii aanu islaynay iyo wixii ha dee waxay ahayn wasiiradii wasiiradii baa idin xidhay labadii wasiir ee buuhoodle ha ayaana xidhay marka waxay u muuqanaysaa ha markay saasay dee waa la- laleeyahayna meeshan waxaas xaaladda ka jirta la wada ogyahay inay yihiin niman nabadeynta iyo nabadgelyada deegaanka kasoo horjeeda marka ayaa ku soo daayay adiga een xarado adiga adiga ayaa ku soo daayay
annaga walaal waxaa na soo daayay waxaa noo yimi janankii arrimaha janankii ciidanka booliska ayaa idin sii daayay ayaa noo yimi waan idinku qaldanay buu yidhi niman xildhibaanaabaa haydeen na laguma sheegin markii hore xildhibaano de qalad baa dhacay laguun raalli geliy isagu sida runtii maxaa laydinku diidan yahay lacagtan maxay tahay sababta laydinku diidan yahay
waalow wax nalagu diiday horta waxaa weye nimankan horta marka hore waa niman ra- waxa een nabdiyan aaminsan macno kale oo ayna aan ahayn dee somalilaandarnimada horumar iyo nabadgelyo iyo waxqabad iyo midna niman ogol horta maba aha haye kuwana hortaagan aa
waxay ku jiraan odeerko hargeysa ah saddexda bilood laba afarta bilood markay gaadho way soo kacaan waxay dhahaan kabkii waan doonina annaga waxaanu joognaa dalkii iyo dadkii iyo deegaankii intiiba intiibaan ku shaqaynanaa intii saacad walba waa dhex joogna waxaa jirta maadaama aad degmo ka ka mid tihiin buu hoodla waxana xaq u leedihiin idinkuba maxay tahay sababta ay idinka hortaagan yihiin lacagtii la waa la ogaya inaad idinku la leedihiin lacagtana walaalow sababta keentay waxa weeyaan Hee.
marka hore buuhoodle waan wadanahay de buuhoodle wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii iyo barastaabkii iyo maayidkii intaba waxaa la siiyey dee n buuhoodle taasaa keentay inay ay niyadda ka saaraan iyo ay tahaan wax ay idinla leeyihin ma jirto mar haddii xukuumaddiiba aanay waxba idinla qaybin Haa.
dee idinla iyo kuwana wasiqan leeyana waxba idinlama leh Een, lacagtaa markii hore sidee loo kala qaybsan jiray waktigii hore idinka idinka horreeye la xildhibaanaa jiray idinka idinka horreeye a sidee loo kala qaadan jiray buuhoodla iyo qurugudba hore xildhibaana way lahaayeen sidan oo kale markaa sidee loo kala qaadan jiray labada degmo ay u kala qaybsan jireen walaalo markii hore waxaa loo kala qaybin jiray laba meelood haye
meel qurluguda iyo meel buuhoodla laba meelood oo isleeg baa loo kala qaybin jiray laba meelood isleeg baa loo qaybsan jiray haye wuxuuna markii hore may jirin golo deegaan oo sidan u badaniyey aa maayir iyo maayir ku-xigeen bay ahaayeen haye
maayir ku-xigeen buhoodlu ahaa haye maayir ku-xigeenkuna quruudu ahaa haye
marka wixii shaqaalaha iyo wixii jaamica iyo wixii lacagee kaba wax- waxaa loo qaybin jiray dhifreed baytu waayo lacagta iminka yaa qaadaa lacagta kabka iminka yaa yaa loo dhiibaya marka horese yaa loo dhiibi jiray qaadi jiray dadkiisa ma la ge- ma ma la gaadhsiin jiray lacagtan loogu talagalay in wax loogu qabtee shacabka ahaa
walaalow horta marka hore imika wix- wixii markii hore qaadi jiray haa horta imika sidii golahan deegaanka cusub u dhashay haa lama qaadin haye
sanadii afar bilood baa- sanadii afartii sanadii afartii bilood bay iska taallaa waa gartay
mushkiladdu waxay ka taagantay waxa weeyaan haa dee lacagtii horaa waxay ku bixi jirtay si sharci darraa iyo si aan shirkii sharciga ahayn midna ahayn haye annana waxaan leenahay war dhulkiibana ugu qabanaynaa wixii aanu ka qaban karnaa iyo waxay iska tari karto haa yaanu ku daboolaynaa haye iyana waxay leeyahay wax lagu daboolaya iyo waddan wax laga qabanaya midna ma jiro mar haddaan kaayajiba la tegayno haa daawano meesha wixii kasoo baxan kanaan iskaga buursanayna Ay.
mushkilada taagana waa intaaso mushkiladda taalla wax weyn waa inaan- waa inaan halkan ku kala qaadano wixii wixii aan iska qaadan anagu miya a wixii iska qaadano aanu waxayda iska qaadanayna daayo iyo war deegaankiibaanu ugu qabanaa wixii ay kaga dabooshe n dee sharciganu yahay aynu aynu marno markaa iminka lacagtaa haba yaraatee shilin idinkama ogola nimankaas
wax allaale waxay ka ogolyihin ma jirto maxaa xala markaa iminka
xal waxaa amarka wasaaradda ay soo jeesatay anigu amar kale oo amarka wasiirka arrimaha guduhu gaadho haa amar haa dee burinaya haa ma jiro haye
sida runtiina hadda annagu kaa waanu ku ganacsanahay waa gartay laakiin ilaahay xajeer ilaahay xajeer iyagu haa
kuma qanacsana iminkana Wa- wasiir- iminkana wasiirkii unbaad ka dhul sugaysaan soo maaha oo, een, wixii- wuxuu arrinkiina ka yeeli lahaa wuu ka gaaray wasiirku go-aan isagu go-aan wuu ka gaaray laakiin waxaa hortaagan waxa weeyaan waa wasiirada kale ee ayagu shaqadan loo idmane ee ku dhex jira ee hawsha wada haa weeye kuwa hawsha hortaagana wasiirka arrimaha guduhu isagu sidii ay ahayd buu dhameeyey waa sax oo isagu sharaf buu mudan yahay wuuna kiisii sharciga ahaadna ugu maray laakiin niman aan shaqo ku lahayn haa oo aan hawshanba loo dirday matalan wasiirka caafimaadka oo kale dee ma haw hawl loo egmaday iyo hawl shaqo kulahayn toona haye haddana faraha wuu kula jiraa saacaduun iyo iyo time walba waa gartay
marka isagana dee waxaan odhan lahayn maaha dadkii dadkaba wada wasiirada u tahay inaad qaarna soo safrad dhegaystayaal intaa waxaa inoogu dhammaaday waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay xildhibaan xirsi reygel oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada qurlugud tan iyo inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale ah waa anigoo axmed cumar axmeda iyo dhammaanba akhyaarta kale ee reediyo qurbajoog oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haa meesha kuma